Hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya. Adoo laba go iyo shaadhle, adoo galdala ila jooga, adoo galadii gumaaday, gayigii adoo xoreeyey, adoo qori garabka haysta, gaboobayo gaadhi mayo. Haddaad gadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hooyow guntigaaga dhuuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeedgayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin
caruuray sheeg sheeko sheekadaan wuxuu kusaabsan tahay laba nin labadaas nin waxay ahaayeen nin oo xoolo la-aan ah iyo nin waxaysto oo dabaal ah iyo ninaan waxaysanin ahaayeen ninka oo wax aana waxaysanin wuxuu maalinu soo baxee waddada soo mare waddada wuxuu ku arkay geed weyna ku yaasho geedka weyna wuxuu ku suubiyey wow ood ooda ku wareejiyey hal meelo laba baxuu u yeelay halka meelo laga bax marka u yeelay wuxuu soo qaataa habeen kasta jawaan lacagaa jawaanka lacaga wuxuu ku shubaa geedka dushiisa ku shubaa habeenkasoo dabeel maamayso dabeeshaasaa soo ruuxayso dhulka kusoo daadanaa subaxuu imaaha wuu ka aruursanaa habeenka imaana wuu saaraa subaxuu imaana wuu ka aruursanaa ninkii xoolaha lahaa oo caqlila-aantaha arkay wuxuu dhehe walaalow subax kasta geedkan walaxa ka aruursaayo maxaa ka aruursaa wuxuu dhehe subax kasta waa imaadaa maxaa ka aruursataa jawaan lacaga ka aruursataa walaalow jawaankaa lacagta ii gado maya geedkan ii gado makaa gadanay walalaalo geedkan ii gado makaa gadanay soo isku micnaynaye marka dambe wuxuu sameeyey wuxuu yidhi waxaan ku siinaa boqol oo lo aan ku siinaa hayo dhahe geedkii ku badishay ninkaana boqolkii oo oo sacaadoo qaatee wuu quunsaday magaalo dhan wuu ka baxay duurkuu aaday ileen wuxuu daaq u doontay ide lo-da wuu lo-doo raacdo ninkaan ninkaana soo haray geedkii wuxuu uu shubay habeenkii koowaad lacagta uu shubay jawaankii siiyey uu ka tegay subixii imaadee lacagtuu arka wuu aruursaday ninkaan maalinkii labaad imaaday shantoo kuna kusoo hartay oo daadatay oo aruursaday maalinka saddexaad imaad wax maba yeeshaan ayadoo saas soo geedka waxu waayey laba maalinle wax ka helay cabaar soo beri badan u joogay markii dambe wuxuu helay soo cabaar joogay oo ninkiina aana arkin ninkiina raadinayo maalina iska hor imaadeen walaalo beenaanaa tahay waa isirtay geedka hal maalin wax ku ursa maalinka labaad wax maba ka heli maalinka saddexaad saasay noqotay uu sheekeeyey wuxuu yidhi kusoo dacweynaa soo dacwo yidhi muddana u qabtay muddadaas sii qabo dhaha soona dacwo maxkamad raaso ninkaa wuu tegay wuu soo dacwoonaya ninkaan wuu tegay naagtiisa u tegay wuxuu dhaha walaaley ninkii aan loo soo qaatay wuu dacwey rabaa ninkaana loodii ou qaatay ayaantahooda wax badan u dhasho u badato afar boqol meelahaas u gaartay wuxuu dhahay loodiyaa laga qaada rabaaye saanye waxau yidhi nimankaan aqliga u keenaaye waan imaanayaane ee wuxuu dhahay waxaa subisaa cunto cuntadaa suubi wuxuu dhehe farxadka dabamari wuxuu dhehe anina ayakaa doonaa waa keenaa wuxuu soo watana markaas labo oo isku eg oo goodir ah labadii goodir halo guri ku xiray halna uu wato nimankii isku imaadeen asina wuxuu qalay markaas neefoo qalay naagtan wuxuu dhehe cuntada diyaari farxalka dabamari cuntada soo soo dhig farxalkana gadaal mari dheh goodirna uu wataa hal u eegna xaafadda uu xiran yahay wuu baxay nimankii meel isku soo hadleen wuxuu dhaa soobax xaafadda geynaa cuntaa soo cunaa wuxuu la hadlaa markaas gerigeriyo goodirow guriga tag waxaa dhahdaa islaanti cuntada diyaari farxalka kow soo hormari cuntada kusoo xiji wax dhan nidaamsan loo imaado wuu soo baxay gerigina goodirka hal u eegna wuxuu ku xiran yahay xaafadda goodirki kale wuxuu gale duhurkau gale ilan goodir maa war soo sheego wuxuu gale duhurkau gale duhurka markau gale kii nimanka markay imaadeen waxay imaadeen goodirkii guri ku xiran yaa way yaabay marka goodirna ma soo hadlaa si bay dheheen cuntadii naagtii inta cuntada nimanka ayna cunin farxadka gadaaloo ka xigaa cuntada marka la cunayo waa la farxashaa mawta gadaaloo ka xigay marka wuxuu sameeyeen intay cuntada farxalkiisa oo gadaal oo jira ay meesha fadhiyeen ninkii wuxuu ah farxalki ah farxalki ah farxalki wuxuu ku qaqayliyey xaaskiisa ku qaqayliyey kabacdi midi wuxuu ka saaray dhuunta dhuuntana maxaa ugu jiro xarko oo lagu shubay neefka la qalay xarki xididihiisii dhiig lagu shubaa ugu jiro jeeg markuu siiya midida marka lagu daabto maxaa soo baxayo dhiigii dhiigiyaa daatay naagtina dhulka isku riday dhulka marka isku riday war naagti maxaa iska hadisaan iska yeeshay wiilna wuu heystay waxa u dhiibi wiilka ulo u dhiibo usha soo heystay waxay dhahay war ushii soo qabo war hebel ushii soo qabo usha u keenay saddex meero ku dhiftay shama shama shama oo dhahay naagti way soo fadhiisatay wal walaalo adi waxay dhaheen nin cajaa'ib ahaa taaw ee waxaa maxaa waano sheeg waxay dhahay naa- een, marka dadka dadka aan dilo aan kusoo neeleeyaa ilaahay keliyaan wax noolee bilaadan wax ma noole ilaahase wax dilee bilaadan waxa uu dilo ma nooley karo waxoos uu biyi marka een, ushaan waxay dhaheen iyo kiina sida lo-oda waa ku dhaafaynaa waxaana siisaa usha iyo g- iyo goodirka goodirka iyo usha soo siiya waxay dhahan "Ha- ballan iin qaad inaa ugsoo laabin haddaan isiiyo war walaalo wa kuu soo laaban maynaan sii diyaar waa dhawoo siiyeen wou soo qaateen marka guri marka jidka intay soo socdeen nin walba wuxuu la hadlay goodirkii oo la hadlay wadda hebel ka bax xaafdida ku taalee tag waxaa waxaa tiraa xaaska jooga saasaas ku dheh hebeloo adne hebeloo la hadal hebeloo waxaa tiraa een, saas saas yeel islaanta dheh cuntada ha diyaar saasaa ii yeesha waa soo socdaa jidkan kusoo jiraa dheh een, kiima war soo sheego duhurka iska galay ileen waa xayawaane xayawaan lama hadle duhurka u gale guri markuu tegey wuxuu yidhi markuu xaaskiisu tegey war ah cuntada daar ma ku dhino war walaalo waa kaa qaldan safar hayta hadda imaatee gomaa soo hadashay war soo laguma keeno fariinaa kusoo dir yaa yaa ay kusoo dhiid goodin war goodin ma arkin mididii oo ka gedi dhuunta way dhaceen naagta way way dhimatay ileen wax midi oo ninka dawa daawa muxuu ku sisiraayay dhiig oo dhuunta u geliyey hadirtaa ninkaa naagtiisa runoo dhuunta u geliyey oo midida dhulkay ugu dhacday dhulka marku dhacday mididoo ku dhuftay midida markuu ku dhuftay wixiina u dhaha wayn u noolaa diiday ileen ninkan haddaa siro watay ninkan waxaa maleeya daacadiina ka eed naagtu way ka dhimatay ninka u umaaday walaalo saasaasaa dhacdee seexu jiraan dheh seexu dheh hadda mar hore ma dhimanin ahaa hadda haddan ma soo noolaanayso wax mar hore dhinte ushi iyo mididii ninkan wuxuu dhahay naagtina ma soo noolaanayso xilligan ka bacdi sheekada halkaasaa ku egtee samowa samow samowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xaliladiiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya